dowladda midowda ardayda jaamacadda city oo la macno ah marka afka qalaad ama luqada ingiriiska lagu sheego city university student government association marka waxa weeye nidaam qaab dowladeed u dhisan ama hical dowladeed leh wuxuuna markaa ku fogan yahay ama xataa danaha ardayda markaan kuleeyahay nidaam dowlada u dhisan yahay waxaad arkaysaa in uu leeyahay madaxweyne uu jiro madaxweyne ku-xigeen ay jiraan gole senate leh guddoomiye baarlamaan iyo guddoomiye ku-xigeen baarlamaan marka qaabkaas uu dhisan yahay nidaamka dowladeed ee jaamacadda city ka jira
maxay tahay marka ujeedada nidaamkan dowladeed loo sameeyey
aada umaster axmed nidaamkan dowladeed ee ardayda ama nidaamkan dowli ee ardayda loo sameeyey ee jaamacadaha u sameeyeen waa nidaam caalamka oo dhan ka jira iyo jaamacadaha adduunka oo dhan ka jira walow aad moodo hadda in soomaaliya sanadihii burburka waxyaabaha badan oo dib u dhacay ay kamid tahay nidaamyadan oo kale jaamacadaha inay hirgeliyaan oo aniga markii dooranayo o kale saaxiibada iga hambalyanayeen dhahayeen waxaan u hambalyanayna madaxweyne kafi oo ku guuleystay dowladda midooda ardayda jaamacadda city dadka qaar waxay ku noqotay qariib ujeedada weyn ee loo suubiyana waxa weye in maadaama jaamacaduhu ay heer soo gaareen qaangaarnimo ardada dhigata in ugu yaraan ayaga iyo maamulka sare ee jaamacadda uu jiro xayndaab u dhexeeya ardaydina ay leeyihiin nidaam maamul oo ayagii muxuu ahaa danahooda ka shaqeeya iyagii haga iyagii controla kuna xira maamulka sare ee jaamacadda qaabkaas ayaa loo suubiyey badanana waxay ka shaqeeyaan interestiga muxuu ahaa ardayda oo waxay u ololeeyaan danaha ardayda waxayna ka caawiyaan inay qabtaan waxyaabaha markaa u baahan eventyada dhacay oo kale marka sanadka cusub yahay waxay soo dhaweeyaan ardayda soo gelaysa jaamacadda ama waxaa loo yaqaano freshman oo markaa jaamacadda ku cusub marka activitiya fara badan oo kuwan kamid yihiin ayay markaa ardayda u qabtaan mana aha wax cusub oo saddexa ayaa loo kala qaybiya hadda duniyado kale waxaa ka jira ama jaamacadaha waaweyn sida harvard iyo oxford iyo waxaa la yihahdo student government council oo s g c noqonaya iyo waxaa kaloo ka jira waxa la yihahdo student government association oo s g a oo aada caan u ah oo dhammaan jaamacadaha boqolkiiba sagaashan ay isticmaalaan haddaa usoo laabana soomaaliya oo kale jaamacado kale kamid tahay jamhuuriya iyo ummadda iyo soomaaliya iyo simad ayagana way leeyihiin nidaam dooriya oo ardayeed marka laga soo tago inaad tihiin urur ka jira jaamacadda oo danaha ardayda u adeega ma la odhan karaa sidoo kale tan waxay qayb ka tahay in la idinku baro habka nidaamka dowladeed ee caalamka uu u shaqeeyo oo markii ardayda ay jaamacadda ka baxaan oo kale inay fikir ka haystaan waxa ay tahay dowlad iyo qaabkay u shaqeyso waxa weeye shaqooyinka ku sataxay oo kamid tahay inay ka shaqeeyaan danaha ardayda inay u ololeeyaan ama advocacy ay usuubiyaan interestiga ardayda iyo waxyaabaha marka ay cabanayaan ama concernka ku ah in ay qabtaan activityo activitiyada muxuu ahaa ardayda ay markaa qabanayaan haddii ahaan lahayd debateyo haddii ahaan lahayd muxuu ahaa public forumyo haddii ahaan lahayd iyo weliba arrimaha humanitarianka oo sida bulshada o kale ka shaqeeyaan iyo soo dhaweynta ardayda cusub ee freshmanka ah marka waxaa qaybka as-aashaad ay weydisay oo ah male ma lagu carbinaya oo ardayda ma lagu baraya nidaamka iyo in la ismaamulo oo kala dambeeyo sax waaye oo muxuu ahaa marka horeba waxaa loo suubiyey in ardayda ay nidaam noqdaan ayay kala dambeeyaan leadershipka ay ku bartaan sida sanadaha soo socdo dambe jiilka marka nidaamkan dowliga ka qayb qaatay ay u noqdaan muxuu ahaa madaxdii berri ama leaders of tomorrow sidee marka dowladdan u shaqeysaa marka ay timaado xagga doorashada oo kale waktiga uu jiraya madaxweynaha gudoomiyaha baarlamanka muddada aad shaqeyneysaan oo haddana doorasho kale ay dhaceyso qaabkaas bal faahfaahin naga sii
jaamacadaha way ku kala duwan yihiin mudaxileedyada iyo procedureka loo maro ama habraaca loo maro doorashooyinka jaamacadaha aada ugu kala duwan yihiin hadda annaga jaamacadda city university ahaan nidaamka markasta lagu soo doorto dowladda ardayda waa nidaam democracia oo one man one vote ah oo qof kasta uu marka xaq u leeyahay inuu codeeyo city university oo kale sanad labadii sanaba mar ayaa doorashada la qabtaa city waa jaamacad muxuu ahaa toddoba sana dhisan laba kun laba tobanka la dhisay laakiin wax badan oo xagga tayada jaamacadaha kaga duwan oo wax badan soo kordhisay oo hadda ay u noqotay tusaale jaamacadaha kale aniga hadda ahaan maxamed kaafi ahaan waxaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee city university yeelato waxaa iga horeysay gabar faadma cabdi cali la yirahdo hadeerto turkiga ka barata xiriirka caalamiga ah oo noqoto madaxweyne ugu horreeyey oo jaamacad city ay yeelato waana madaxweyne ugu horreeyey oo gabar ah oo jaamacad hogaamisa waxaa ku xigay iyadan laba sana kabacdi la doortay cabd cabdixamiid cabdiraxmaan cali la yirahdo oo asagana muxuu ahaa jaamacadda dhameeyey anaa markaa ku xigay oo ana mudaxileedkaygu laba sana ka yaryahay oo ayadoo bilooyin badan iga dhiman inaa dhameyn doono qaabka wax loo doorto waxa waaye marka madaxad ku dhamaado waxaa la galaa muxuu ahaa qabanqaabo doorasho ardayda musharaxiinta waxaa la siiyaa space iyo fursado ay ku kambeyn gareeyaan ololeeyaan si ay ardayda kunka ka badan uga dhadhaceen in ayaga codkooda ay siiyaan kadib marka hore waxaa la sameeyaa process lagu soo xulaayo golaha senadka oo golaha senadka wuxuu matalaa facultiyadu matalaa hadda city sagaal faculty ay dhigtaa sagaal faculty kasta wuxuu helayaa laba qof oo matala taas wuxuu ku noqonaya sideed iyo toban senator ah kusoo baxaya oo one man vote kusoo baxaya oo facultyada soo dooranaya oo ma aha selection maaha oo lama soo xulo marka processka xulista senatka markuu dhamaado waxay u fariisaan sideed tobankaas si ay isaga dhex dooran lahaayeen speakerkii senatka iyo muxuu ahaa deputy speakerkii senatka si ay isaga dhex dooran lahaayeen marka howshaas ay dhamaato oo senadkii ay hawshooda dhameystaan ay doortaan muxuu ahaa guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii waxaa markaa toos u bilowda ololihii presidential campaignki ahaa oo madaxweynihii lagu soo xulinay kaasoo isagana muddo kooban qaata kadib a waxaa dhaca markaa in sanaadiiq la sameeyo oo goobaha xarumaha jaamacadda la dhigo hadda city university afar xarumood ayay leedahay afar cambasia muqdisho ku leedahay mid hadda dhismo ku socdo marka afartaasa ardayda loo kala qaybiya waxaa loo geeyaa sanaadiiq halkaasay markaa ku ku codeeyaan ay ku doortaan muxuu ahaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka sala qudhiis selection ma aha sana wuxuu ku yimaadaa cod xora oo madaxweynaha ayuu la tartamaa oo ka barbar tartamaa